haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington waxaana soo diyaariya halkanna ka soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin sabool oo ku taajiray dhagax gurigiisa kusoo dhacay waxa gurigiisa kusoo dhacay markii laisku gegeeyey waxay noqdeen hal dhibic afar milyan oo dollar bal dhagaxaasi nooca uu yahay iyo weliba xagga uu ka soo dhacayna barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan dayaraadka hoosale usha waxaa u bixi kara ruuxuu daryeela wakhtigu
sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaad ku maqli doontaan iyadoo caawana aynu ku wada caweyn doono
adeegkaa igu soo dhacday waxaan ku keenay nin dhallinyaraa oo magacabayo kooxdayda ka mida oo aan ku waaninayey soomaad garan iminkana oo aan weliba isagiimaa dhibina fanaan kale u dhiibay weliba heestii uu jecliyo wuu dhegaystaa wixii aan u baahnaa o dhanna wuu dhameeyey barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal xilli dhaqaalaha dunida uu si weyn u saameeyey xanuunkan dunida ku wada baahaya ee covid nneteen islamarkaana heerka shaqola'aantu ay meel sare marayso ayaa qaybo badan oo ka mida bulshada dunida dacaladeeda ku dhaqan ay la daalaadhacayaan sidii ay ula soo bixi lahaayeen quutal daruurigoodii ay ku noolaan lahaayeen iyadoo waddamo badan oo dunida ay isku dayayaan inay ka soo kabtaana dhaawaca uu dhaqaalahooga gaadhsiiye xanuunkaasi islamarkaana ay dadka qaarkood la yimaadeen fikrado gaar ah oo ay ganacsiya ku abuurayaan amaba ay la imanayaan si ay noloshooda ugu dabaraan haddaba nin dadkaasi ka mid a oo markiisii horeba jeebyara ah islamarkaana ku nool waddan lagu tiriyo kuwa dhaqaalahoogu aadka u hooseeyo ayaa xilliuu ku jiray duruuftaasi aynu soo tilmaannay islamarkaana gurigiisa u joogay uu hal marsamada uga soo dhacay dhagax lagu qiyaasay malaayiin dollar taasoo keentay inuu muddo yar kadibba noqdo nin maalqabeen ah bal haddaba yaana sheekadaasi idinka diline aan soo dhoweeya waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekada nuxurkeeda inala wadaagi doona
waa mahadsantaha cabdixakiin ninkan waa nin u dhashay dalka indonesia waa saddex iyo soddon sano jir ku nool jasiiradda sumatra ee dalkaas waana nin iska maskiin oo garbarata ah waan gartay markaa ninkan xagguu ilaahay wax ka siiyey halke farajkan xagguu ga yimi ninkan farajkan waxaa la dhihi karaa cirka ayuu uga soo dhacay gurigiisa ayaa waxa ugu soo dhacay dhagxaantan cirka ka soo dhacda ee qaaliga ah ee loo yaqaano meteorite marka dhagxaantii ayaa ku soo dhacday marka dhagaxii unbaa qiimo u yeeshay sidaas ayuu farajka ugu furmay markaa siduu dhagaxu usoo dhacay oo qaab nooceeya usoo dhacay halkuu joogay isagu markaa ama isagoo guriga iska jooga unbuu dhagaxa arkay waa dhagax intee leeg taa ma laga faahfaahin ma laga bixiyo ma laga hayaa faahfaahin dhagaxa jubbaterka ayuu run ahaantii ka soo dhacay marka guriga ayuuna ugu soo dhacay weliba qolkiisa ayuu ku soo dhacay marka waxaa la dhihi karaa xitaa gurigii khasaare ayuu u geystay marka sidaa ayuuna ugu soo dhacay marka weliba jawiyada isbedelaan ama roobabka iyo cimilada ay sii noqoto ayaana badanaa dhagxaantaasi ay soo dhacaan markaa ninku isagoo iska baraadlo gurigii iska joogo ama iska shaqaysanaya uma hal mar ku warheelay dhagaxii gurigiisa kusoo dhacay mabuu ogeyn ba ha isagoo yaaban oo gurigiibaa kaa burbura isleh khasaaraa ku gaartay dhibaatadan maxay ahayd isagoo murugeysan mabuusan ka warhaynine wuxuu u haystayba dhib iyo mushkilad hor leh usoo korortay inay ahayd oo isagoo markii horeba la daalaadhacay sidii uu ku heli lahaa nolol maalmeedkiisa oo meel yar ka shaqeeya waagaag dhagaxu wuxuu noqday dhagax qaali ah marka see lagu ogaaday dhagaxan inuu yahay dhagax micnahaa leh ama miisaanka iyo qiimahaa leh
run ahaantii waxaan waxaa jira dad kaba ganacsada ama raadiya marka isagu wuu fiiriyey wuu eegay kadib buu la kaashaday qolyaha maaragtay yaqaana intii laga shaqaynayay kasoo bixintii iyo isaga guriga unbaa u caddaa iyo khasaaraha soo gaaray laakiin mar dambe unbuu ka war helay in waxa meesha kusoo dhacay ay yihiin wax qaali ah oo qiimo sarreeya marka ma la qiimeeyey qiimihiisu muxuu noqday cabdiqaadir En, run ahaantii waa la qiimeeyey eh, ninka hadda maskiinka ahaa eh, waxa gurigiisa kusoo dhacay markii laisku gegeeyey waxay noqdeen hal dhibic afar milyan oo dollar ama haddii aan si kale u dhigno hal milyan iyo afar boqol oo kun oo dollar ayuu noqday marka sidaa ayuu ku noqday nin milyaneer ah ninkii iska garabratada ahaa cajiib cajiib hadda waa daqiiqada gudahood ninkii gurigu ka dhaawacmay ee madaxu xanuunay ee lahaa gurigii baa iga burburay baa hal mar loo sheegay inuu milyaneer yahay weliba meeshu ku nool yahay haddii aan kuugu daro waa meel daadad badan ay ka dhacaan waa jasiirad inuu guriga kaa dumo ama dhibaato kaa soo gaarto waa waxa ugu daran ay dadka ka walwalaan marka isagoo noloshii raadinaya ayaa gurigii ka burburay marka wuxuu is yidhi balaayaa kusoo doonatay laakiin markii dambe ayaa haddee ilaahay faraj oga dhigay marka waa meesha annaga wax ka niraahno ilaahu waxaa cirki iga soo daadi marka iyo yaa rabbi juuni dahab marka ninkana wixii unbaa usoo dhacay dhagixii dee waan magaaladu ku nool yahay waan garan karnaa yaa ka iibsaday ee qiimihiisii markii la ogaaday yaa u lacageeyey ninkii u kaasheeyey dhagixii ka qaatay En, ninka eh, run ahaantii sidaan la soconno eh, dad baa waxaa macnaha waxyaabaha qaaliga ah eh, runtii ka daba shaqaysta shirkado waaweyn oo raadiya ayaa jira marka mid ka mid ah shirkadaha dhagxaantaas ka shaqeeya ama ka ganacsada ayaaba u tegeyba iyaga ayaa kasoo iibsadeen marka waa shirkad maraykan ah dee ninka odaygaa iska maskiinkaa garab raratada ahaa ee magaalada yar iskaga noolaa ee guriguna ka burburay dee markii loo sheegay lagu yidhi hal milyan iyo afar boqol oo kun oo dollar baad leedahay dee kolka noloshiisi ninkii isbedeshay si kale kuma garatide dee dhiishii fakrigu tuuri ma tiri dabcan dhiishii fakrigu tuuray ninkii waaba nin kaluu noqday marka eh, wuu taajiray laakiin waxaa lagu leeyahay waa saddex iyo soddon sano jir eh, meel yar uu ka xoogsan jira ayuu ka shaqayn jiray mushaarkiisa ayaa iska yaraa marka markii la qiimeeyey lacagta uu helay waxaa lagu leeyahay soddon sano markii uu shaqeeyo mushaarkii uu heli lahaa ayuu hal mar helay marka waa dareemi kartaa intuu isagoo lixdan iyo saddex sano jir ah ayuu he- ayuu gaari lahaa inuu lacagtaas helo dabcan intaas sii nooshaana on lacagta kuma aruurayso biilal iyo waxba kugu baxaya laakiin waxaa laga hadlayaa marka la qiimeeyey qiyaasta lacagta uu hadda ku shaqeeyo markii soddon sano lagu dhufto ayaa milyan iyo afar boqol oo kun oo dollar ay noqon lahayd aad iyo aad waxaa ugu daran hadduu iska fadhiisto u idhaha soddonka sanada soo socda mushaharkii baad haysataa oo ay ku dhacdo sheekadii cabdoo qalad xisaab
dabcan xilliga la noolaanayo iyo xilligaad dhimanaysay cimrigaaga ma ogid marka hadde inaad shaqaysaa loo baahan yahay mar kasta haddii aad tiraahdo intaasaan noolaan karaa intaasaan igu baxayso waa sidaa sheegtay waa cabdow qalad xisaab marka kolley un dad u manage gareeya ayuunbuu heli karaa midda kale ee dadka noocaas oo kale ah markay hal mar lacagahaasi tirada badan helaan way ku wareeraan inay maareeyaan ama ay manage gareeyaan haddii aysan helin markaas dad wax ugu qabta ama kala shaqeeya oo la taliyaal ah En, dad badan oo sidaas oo kale lacago u helo oo markii dambena ka faqriyana waa jiraan waa hagaag dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey dhegaystayaal waayaha iska saasoo marka alla wax kula damco meel dheerba ka eegi maaye bal hadda markana aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa
waa degel adduunyadu laba reer ku derisaay waayuuna dabaqadu kala durugsan weeyaa dayaraadka hoosa leh dusha waxaa u bixi kara ruuxuu daryeela waqtigu bihiya digarugashaduduna iyagaysaba maraa waanay kala dumaalaan darajadiiyo maalkii doqoniyo kaskaaba nafta laysan weligood inay duufimoodo doqoniyo kaskaaba nafta laysan weligood inay duufimoodo damacu geeya dhufee lagu merganayo wax sidaa ku doortama kadun adag jacaylkuye doqu fiiro darana waxa damacu geeya dufee lagu merganayo wax sidaa ku doortama kadun adag jacaylkuye doqni fiiro darana waa tegel adduunyadu laba kala dhaqaata waxataa daliilu ah markaan lagula dooray waa degel adduunyadu laba kala dhaqaata waxataa daliilu ah markaan lagula dooray sawdahaab adoo sidaa daasada ma noqon karo dan yarana ma taajiro alla adeeq babixiye sow shalay midooyaha sekadaha ka herayo daadumay lama arag
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb ka mida waraysigii uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan daaha cabdi gaas islamarkaana uu kaga hadlayay qaybo ka mida suugaanta uu curiyey iyadoo caawana uu inala wadaagi doono islamarkaana uu inoo sharrixi doono bandhigfaneedyada iyo weliba xafladaha gaarka ay heesaha ku soo bandhigaana kooxdiisa dayaxbaan
in heestaa laysu soo ururiyo meel ku wada qaadaan waa waxa muujiyaba kooxnimada horta marka fanaanku halkaa fiidhiyo kasoo sameeya keligiis ka soo saarta heesta dadka in badan baan ogeyn inuu dayax baanba yahay ama xidigaha geeska yahay haye horta kooxnimada waxa muujiya oo barnaamij sannadeedka iyo xilliyada ay isu yimaadaan iyo barnaamijyada ay qabtaan wax badan aanu ku kala duwanaana saaxiib laakiin waxaan aada iyo aada halkan salaan uga gudbinayaa fanaaniinta naga horreysay ee geyga soomaalidu degta caanka ah xidigaha geeska iyo guddoomiyahooda laabsaalax oo iyaguba fanka geliyey tacab badan saaxiiba haye iyagaa barnaamijyadaa keenay oo marka hore iyaguba way qaban jireen de waa berina way qaban jirtay oo kooxdu halkii riwaayadda laga dhigi jiray saaxiib ile dhaqaale badan iyo arrimo badani ma jiraane waa beri oo riwaayad dhigaysa ama iftinoo dhigaysa ama onkadoo dhigaysa la arki jiray laakiin halkii riwaayadihiibaa barnaamijyadii noo bedelayno waxaanu kusoo bandhignaa barnaamijyo dhinacii heesa aynu ku noqon doonaa intaynaa gebagabayn iskalaajaan dib ugu noqon doonaa oo mid ka mid a heesaada aad u curisay ee uu qaado heesta tidhaahda hanti laysa siiyey iyo macna malahoodiye qof tantaada kugu hagaa tala fiican ku huraa lama hela adduunyada saaxiib heestaas waa qaali waa nolosha iyo waaynu ku jiray ka hadlaysaa
adeerkaa igu soo dhacday waxaan ku keenay nin dhalinyaraa oo magacaabaya kooxdayda ka mid a oo aan ku waaninayey soomaad garan haye iminkana oo aan weliba isagii imaa dhibina fanaan kale u dhiibay oo weliba heestii uu jeceliyo wuu dhegaystaa wixii aan u baahnaa oo dhanna wuu dhameeyey dee markaad qof la hadlaysana abwaanku wuxuu la wada hadlay ama hal abuurku wuxuu la wada hadlay ummadii soomaaliyeed oo dhan ummadda uu la hadlay aad iyo aad markaa heesta ummadii bay la hanti laysa siiyo macna malaha hood iyo qof dantaada kuu haga tala fiican kuu hura lama hela adduunyada hiigsigaaga noloshiiyo hamigiiyo ujeeddada inta kaa hadlaysee ku hanqaartadaa badan dad buu horumarkaaga iyo dhibaya hankaaga iyo dibnahaaga hayso halka aad u jeediyo hadafkaaga yuu galan hooleaadkoo dhami xogahaaga wada heli xogaaga wada hele marka waxaad leedahay waa iyaaga laabta ku hayso aa oo waxaaga heestaa bacd bacdii buu iga bixiyaba nin ugaaska la yaho aad baagan tabaan uga gudbinayaayo heestaa markuu dhegeysta wuxuu war bac miranba weeyo dadkiiba sirtaydii baanan u sheegayn waxbaa saa u qarsanaya war taa lagama wada wadin waxa laga wadaa inaad barnaamijkaisa soo wada dhigin dee dadku ila kala duwan yihin oo qaar baa horumarkaa igaga cune aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa- waayahay ka warramaysaa iyaduna waayahay ka warramaysaa ninka kuu dhibanaya iyo ninka kalena inaad kala ay laba ku kala yihiin dee ba inta u dambaysaana saaxibkaa markaa heestu saaxib waa intaas waa nolosha
hanti laysa siiyo nacna mala cawdaye waqtankaada kugu haga tala fiican kugu muraaga lama helo adduunyada hanti laysa siiyo nacna mala cawdaye waqtankaada kugu haga tala fiican kugu muraaga lama helo adduunyada igsigaaga noloshiyogo amigiyogo ujeedaaga inta kahalayse ku hanqaartaba badan inta kahalayse ku hanqaartaba badan igsigaaga noloshiyogo amigiyogo ujeedaaga inta kahalayse ku hanqaartaba badan inta kahalayse ku hanqaartaba badan dadku horumarkaagiyo dhibayaankaaguye dadku horumarkaagiyo dhibayaankaaguye dibnaaga hayso halkaad ujeediyo adabkaagayo garan howla yaraan dadkoo dhani xogahaaga xogahaaga wadaahilin dadku horumarkaagiyo dhibayaankaaguye dadku horumarkaagiyo dhibayaankaaguye dibnaaga hayso halkaad ujeediyo hadafkaaga yow garan hawla yaraan dadkoo dhani xogahaaga xogahaaga wada helin ha u iloobin barashada hadda ruuxaad kulantee degdega haysu dhiibine dib wuxuu ka noqon hubine ankixiisaago iyo jignaanta ku huree ha u iloobin barashada hadda ruuxaad kulantee degdega haysu dhiibine dib wuxuu ka noqon hubiye magiciisaago iyo jignaanta ku huree
Een, heesaan ka fogeyn heesihii hore een, eh, aynu soo qaadanay oo iyadana uu fanaanka maxamed saciid cabdi biike qaado oo tidhaahda duruufuhu way dhacaan wakhtigu wuu istaba maraa adoo daranyayse sharaf ku dhimo magac iyo dadnimo Een, heestaasi iyadana ma waa- waayo gaaray lahayd ma xilli gaaray lahayd nooga warran iyadana alla saaxiib haa habeen habeenada ka mid a Mhm.
ayaa saaxiib burco ka imi markaan saa ugu soo galay bulshaawi gurigiisii baan imi muusisha ka heesta tumay maxamed cabdilaahi diriye bulshaawi waan salaamayaa waxaa la fadhiya fanaankeenna weyne maxamed saciid bike mar allaale markaan usoo galay waa bike oo aanu saaxiib ahayn igu dhego igu adiga kaala herta caawa heestame maxaan ka hadlaayo ujeeddada heesta halkaasaanu ka curinay isagaa iiga sheekeeyey isagaa la yimi soomaad garan iyo wixii cabashada ahaa iyo wixii arrinka keenayna waanay u noqotayo markaa saaxiib heesta qalcadiba waxbay tarjumaysaa qalcadiba markaa heestu isla habeenkii baanu samaynay isla habeenkii waanu tulnay isla habeenkii waanu yaa qisadoo kale si guud ma noola wadaagi kartaa qisadu saaxiib heestu iyadaaba istarjutay oo ujeeddada markuu iga she- markuu bike ujeeddada iiga sheekaynaya igu ahaa hees noocaasa baan rabaa iyo wixii markaa uu ka cabanayey baan iswaafajiyey oo heestu dhanna waa ka waano oo aniga ninka la hadlaya dawaayi iyo noloshiina waan ugu soo gabadayo waxaan leeyahay qoftii dan horumarkaa xaasisku waa darajada adigu daacadun ahow muhiimadu saaxo haddaad aragtaba qofku xaasida adiga waa kuu darajo oo durin ruuxnaba bulshada qof degan ha ka tegin marnaba dadaal ninku dheer ha qarin dadaal ninku dheer ha qarin ha qarin dadaal sheeg ninka kaa raganimada badan ee horumarka gaadhay way isxaasidaan dadku adigu sheeg
duruufuhu way dhacaan wakhtigu waysdaba mara adoo darayaysa sharaf ku dhimo magacyo dad alla duruufuhu way dhacaan wakhtigu waysdaba mara adoo darayaysa sharaf ku dhimo magacyo dadnimo hadurin ruuxnaba bulshada bulshada bulshada dagan ha ka tegin marnaba dadaalninku dheer ha qarin dantaadana gaarka hay